barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
waa axad bisha juunna waa shan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka qodobada aad ku maqli doontaan sidoo kalena waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo lagu casumay shir ka dhacaya gobolka california ee dalkan maraykanka shirkaas oo la filayo inuu ka soo qayb galo madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama shirkan wuxuu isku keenaa wadda- dhammaan wadamada caalamka oo dhan so waxaa imanaya doorkan waxaa imanaya dad ka badan toddoba boqol oo qof sida ku aragtaba niisida ay soo disay ay sii deysay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku sidoo kalena waxaad maqli doontaan du- dugsi ku yaala magaalada laascaanood oo dhallinyarada lagu baro xirfado ay ka mid yihiin sidii ay hadal uga jeedin lahaayeen goobaha ay dadka badan isugu yimaadaan waxaan la yaabi jiray qofka awoodda si awoodda siisay in intaas dad leeg kumanaan qof khudbad ka horjeediyo oo maanta qofka iska xarwanay halkaa marba dhinacu iska eegayo markii qofka halkaa dadka la sheekeysanayo aniguna aan la yaabi jiray oo aan ohan jiray war qofkan mid dadka kaba baqahayn wala hor hortaagan yahay taas aniga aan maskaxdayda aan geli jirin
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha ee barnaamijka aan ugu talagalay
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida sarkaal sare oo milatari oo u dhashay dalka shiinaha ayaa didafeeyey hadal uu sheegay xogayaha difaaca maraykanka ashton carter kaas oo shiinaha ku tilmaamay in ay dunida inteeda kale iska go'doominayaan marka loo eego daandaansiga milatari ee ay ka wadaan biyaha koonfurta shiinaha ee lagu muransan yahay sarkaalkan shiinaha u dhashay ayaa yidhi hore go'doon ugumaanaan jirin haatanna kuma jirno mustaqbalkana kuma jiri doonno wuxuu si-eeda u soo jeediyey dowladda maraykanka oo uu ku tilmaamay in ay xiisadda gobolka ka jirta qayb ku leedahay
madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka bill clinton ayaa ka mid a dadka magaca iyo maamuuska leh ee lagu wado in ay hadallo ka jeediyaan aaska feeryahankii horyaalka ahaa ee maxamed cali kaas oo maalintii jimcaha ahayd u geeriyooday xanuunka dadka xasuusta ka lumiya ee loo yaqaano barkinson isagoo ay da-diisu ahayd toddobaatan iyo afar sano kulan saxaafadda loogu talagalay oo maalintii sabtida ahayd dhacay ayaa wakiillo u hadlay qoyska cali waxa ay ku dhawaaqeen in aaska ah maxamed cali ee maalinta jimcaha ah ka dhici doonto magaalada lusville ee gobolka kentucky oo ah halka uu ku dhashay maxamed cali mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka axmed cali jaamac oo ka mid ah hogaanka sare ee ururka shaqadoona waxaa dowladda maraykanku ay ku casuuntay inuu ka qayb galo shir ka dhacaya gobolka california ee dalkan maraykanka shirkaas oo ay isugu imaanayaan ilaa iyo toddoba boqol oo qof oo isugu jira dhallinyaro ganacsato iyo siyaasiyiin taasoo lagaga hadlayo hal abuurnimada ganacsiga iyo sidoo kale fursadaha maalgashi haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray axmed cali jaamac
axmed waxaan jeclaan inaan ku weydiiye kulan baad kaga qaybgeli doontaa dalkan maraykanka een, oo sida dowladda maraykanka oo kale ay sheegtay waxaadna ka mid tahay dadka ku guulaystay een, kulankaas muxuu yahay micnihiisa bal haddaad sawir kooban naga siisid iyo waxa aad adigu ku guulaysatay shakhsiyan
aad baad umaadsanta ismaaciil m- shirkani wuxuu y- wuxuu wuxuu kamid yahay shirarka sanadlaha ee dowladda maraykanka oo uu- uu soo uu hogaamiyo madaxweynaha maraykanku n dhowr waa markii toddobaad uu dhacay shirkani meelo kala duwan waa lagu qabtay n marka shirkani wuxuu- wuxuu ka- wuxuu haweyaan un in la sukeeno maalgashatada la sukeeno en, gana- en, dhalinyarta han- hanka- hanka ganacsiga leh ama dadka halaburka ganacsiga leh siyaasiyiinta khib- khibrada en, yani dadka expertka ku ah businesska ama ganacsiga si ay markaa khibrado isku weydaarsadaan en, maalgashi isku weydaarsadaan lasla tashado siyaasado cusub loo abuuro oo halkaas ay la- ay ka dhec- ka dhex dhici karto en, isbarasho iyo networking wax la yidhahdo iyo iyo dad badan isku bartaan isku dhex galaan marka tani waxay noqonaysaa eh, shirkan wuxuu isku keenaa wada dhammaan wadamada caalamka oo dhan so waxaa imanaya en, doorkan waxaa imanaya dad ka badan toddoba boqol oo qof sida ku aragtaba sida ay soo disay ay sii deysay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku bal afrika ama deegaanada soomaalida oo kale een, yaa laga marti qaaday En, deegaanada soomaalida eh, waxaa laga marti qaaday sanho intaan hubo waa anigoo keliya ta En, sida warbixinta ay gusoo gaadhay En, eh, waxaanana ah, noogu soo doortay waxa weeyaan shaqada aan u qabano dhalinyarada iyo ganacsi abuurka guud ahaan ee soomaaliya waxaan jecelahay ballankweydi waxa ugu weynaad dhalinyarada aad eh, fursadda eh, u siisaan ama u sheegtaan ama aad kala talisaan maxay yihiin?
En, ot- eh, walaal waxaan ugu la qabanaa dhalinyaradu en, hay-adda shaqadoon waxay la ka caawisaa dhalinyarada in ay dhalinyaradu ay yeeshaan han ganacsi iyo hal abuur ganacsi iyada oo ay markaa u samaysay santaro xarumo waaweyn oo lagu tababaro oo lagu tababaro ganacsi abuurka lagu dhiirigeliyo en, eh, laguna hago s- sidee dhalinyartaasi ganacsiyo shaqeeya oo ay ku guuleystaan oo samaysan lahayn iyadoo markaana la siinayo maalgashi En, sidoo kalena ay la shaqeynayaan dad khab- khabuuro ku ah en, ganacsiga si ay ugu guuleystaan dhalinyaradu fikradahooda ganacsiga ay keenaan En, taasi taas taas taasaa ugu weyn dhinaca dhanka ganacsiga waxaan u qabano dhalinyarada sidoo kale waxaan sameynaa dh- waxaa jira santarada iyadaas waxay caawiyaan in dhalinyarada loo abuuro en, shaqo abuur oo ganacsatada inta lo- loo ye- loo tago shaqooyin ay u abuuraan dhalinyarada santarkaasi joogta oo ay marka fursado ganacsi ga- looga looga sameeyo shirkadaha waaweyn ee jira ee wadanka ka shaqeeya hadday noqoto en, eh, guud ahaan soomaaliya oo dhan En, waxaan ku leenahay toddoba xafiis toddobada xafiis waxaa ka howlgalaan uun shaqadoodu ku kooban tahay gana- ganacsi abuurka dhiirigelinta dhalinyarada in xirsidooda kor loo qaado iyo in shaqo abuur loo sameeyo eh, lana shaqogeliyo dhalinyarada dhalinyarada ku nool deegaanada soomaalida oo kale een, ah, ama magaalooyin kala duwanaad xafiisyada ku leedihiin oo kale haddaynu eegno een, wax- waxaa jira xiliyadan in arday badani jaamacadaha ka soo baxdo een, waxaa la yidhaahdaa ma haystaan xirfado ku filan oo ay suuqa shaqada ku tegi karaan idinku arrintaas ma Waar.
aragta En, walaal saan kuu sheegaba ismaaciilow santaradeedu waxay ka shaqeeyaan dhalinyaradaha ka soo baxay jaamacadaha ama suuq ama ama en, meelaha xirfadaha gacanta lagu barto doonayana in ay ama shaqo galaan cidu shaqeeya ama doonayana iyagu ganacsi abuuraan buu santarkaasi taageeraa iyadoo uu markaasi uu s- uu- uu siinayo tababaro kor loogu qaado inay tayada ay fahmaan sida suuqu shaqeeyay sidii ganacsiyada u samayn lahayn sidii qorshayaashooda ganacsiga u qoran lahayn iyo weliba sidii gan- ee, loogu- ay- iyo weliba sidii ay maalgashi u doonan lahayn annaguna xataa aan u maalgelino intaan qabanno xaflado ay dhalinyarta ku tartamaan en, eh, maalgashiga aanu hayno markaas ta kale dhalinyarada waxaa lagu baraa en, xirfadaha kale u fududeynaya inay shaqo geli karaan sida ee, ay u- yani marku qofku fresh uu jaamacadda ka soo baxo siduu u shaqo tegi lahaa oo oo isugu xidhmi lahaayeen qofka dhalinyarada iyo iyo iyo iyo qofka ganacsadaha sidii ugu fu- sida ugu fu- sida ugu fududeyd ay iskugu xidhmi lahaayeen oo skillka la yidhahdo employability skills waxa la yidhahdo ayaan xooga saarnaa inay dhalinyartu ay bartaan waxyaabaha Ay markaa dhinaca shaqo tegi lahayn. Ugu fu- ha uguna uguna fududaan lahayd dhalinyarada inay suuqa shaqada galaan waan gartay een, shirkan haddaynu u nimaadno california dalkan maraykanka ayuu ka dhici doonaa een, bishan aynu ku jiro dabayaaqadeeda een, yaa ka soo qayb gelaya ilaa hadda yaa lagu sheegay En, eh, waxaa kasoo qeyb gelaya shirkan california eh, insha allah ka dhici doona waxaa ka- waxaa kasoo qeyb gelaya madaxweynaha maraykanka oo eh, eh, kow waxaa kasoo qeyb geli kasoo qeyb gelaya en en u s aidka madaxda u s aid waxaa kasoo qeyb gelaya wasiirka em, ganac- eh, eh, ganacsiyada iyo reer eh, waxaa kasoo qeyb gelaya madax kaloo aada u kala duwan ganacsato waaweyn En, runtii markaad aragtid liiska aad usii firsatid waxaa kasoo qeyb gelaya dad aada iyo aada iyo aada iyo aada u level sarreeya runtii ee oo waxyaabo badanna laga faa'iidaysan doono markay meesha yimaadaan ee rajo aada u weyn baanuna qabnaa inaanu dadka markaanu ag hortagno aanu waxyaaba badan aanu ka dhaadhicino xaqiiqooyin oo ka jira wadanka gudihiisa ee marka laga tago sawirka laga aaminsan yahay soomaaliya inay tahay meel aan stable ahayn waan gartay n shirar horaad ka qayb gashay dabcan hadeer mid baa colombia ka dhacay n mid kale ayaa ka dhacay nairobi meelo kala duwan inta badan waxaa lagaga har- hadlaa badankooda n hal abuurnimada n oo kale tusaale ahaan dhalinyarada baana xooga waxyaabaha diiradda la saaro ka mida ee in badan laga hadlo n waayo aragnimada ugu weynaad is leedahay waad ka dhaxashay kulamadaasi maxay yihiin ama maxaad ka baratay wala waa su-aal wanaagsan waxaanu ka dhaxalay waxa weeyaan waayo aragnimo aad u badan baanu ka dhaxalay waxaanu ka dhaxalay n farsamooyin badan oo wax loo qaban karo runtii la- lagu laga qaban karaya soomaaliya laakiin markii hore aan laga fekerin n waxaan waxa weeyaan waxaad isku baranaysaa dad cusub organisationo cusub hay-ado cusub n ganacsato cusub maalgashatayaal cusub n siyaasado cusub aad soo baranaysaa taasi oo wadankii aad la imanaysid ood wadankii ka dhi- eh, aad ka hirgelinaysid Aad sidoo kale mar walba waxaanu ka helnaa j- dadkaanu soo barano taageero taageero joogta ah sidaanu eh, uga hirgelinahay wadankii waxyaabaha n aadka loogu najahay ay ka qabtaan wadamadooda kale sidoo kale waxaa laga helaa dhiirigelino xagga shaqooyinka haday noqoto in in- in shaqadayda koox si hore u socoto en qaabka wax loo qabanayo sida wax loo maam eh, yacni haday noqoto ma- en, eh, dhalinyarta ganacsiga doonta in abuurto sidii fundska ama lacagaha loo hayo loogu maamuli lahaa sidii loogu dhiirigeli sidii loogu loo loo hubin lahaa in dadkaasi ay noqdaan dad eh, yacni en, eh, runtii ka micro dhaliya fikradaha ay noola yimaadaan marka shirkaas wa- waxaan ka wa- waxaan shirarkaa aan tagnay faraha badan aan kasoo faa-iidnay waxaan kasoo koobi karo maha runtii waa waxa weeyaan waxa weeyaan caawi birtoodan kaaga sheekeyn lahaa haddii aan iminka aan kaaga sheekay waxyaalo badan aan aan inta badan aan ku guuleysanay ee wadanka markaan kusoo noqono aan hirgelino ee aan dhaqaajino waxa weeyaan waxyaabahan kasoo baranay dadka kale dhigayga ahaa ee wadamada kale ka howlgalay sida iyagoo kale wax u sameeya aad baad mahadsantay aad buu mahadsan yahay axmed cali jaamac oo ka tirsan madaxda sare ee ururka shaqadoon oo khadka telefoonkan ku wareysanayey weli waxaanu bartamaha kaga jiraa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka haddaynu dhinaca iyo magaalada laascaanood aadnona dugsi ku yaalla magaalada laascaanood ayaa dhalinyarada lagu baraa sidii ay goobaha ay dadku isugu yimaadaan hadallo uga jeedin lahaayeen haddaba wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa booqday mid ka mida dugsiyada wax lagu baro warbixintan ayuuna ku eegaya Eh, bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa isxaaq cabdi cawke oo ah tababare nololeed oo tababara een, arday tababaran oo leh tayo ta- een, noloshooda Een, macadka caalamiga ah ee light up institute for human development waa macad ka aas-aasan gobolka sool adiga laftigaagu waa tahay nin dhallinyaro ah waxaadna ii sheegtay in dhallinyarada aad tababartaan marka bal siday u arkaan dhallinyarada kale inaad ku tababartaan inay hadlaan oo markaa goobaha la isugu yimaado oo aysan hadalkii uusan ka lumin Een, waxyaabaha ugu faraha badan ee aad sida weyn xoogga u saartaan ee aad dhallinyarada bartaan maxay tahayna
Eh, wallaahi eh, marka aanu bilaabano eh, tusaale ahaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ay aadka ugu baahan yihiin waxaa ka mid ah kalsoonida oo kale inuusan qofku ardaygu uusan awoodin inuu eh, isagoo xiisadii fadhiya uu ka jawaabo su-aal intaan la gaadhinba inuu madal ka hadlo Een, wallaahi kalsooni la-aan un baan ku aragnay ardayda eh, dhibaatooyin fara badan oo ay la kulmaan marka ay magaranaysaa ay soo hor istaagaan dadka Een, inay magaranaysaa sheekin fara badan gariir isku dhexyaac een, ilmo eh, dhibaatooyin fara badan ay la kulmaan dhibaatooyinkaa faraha badanba waxaanu kaga tirtirnaa muddo aan gaadhayn laba bilood saddex bilood
waa gartay marka waxaa tustaan een, sida mikrofoonada looga hadlo sida khudbadaha loo jeediyo sida een, fikradaha een, een, loo soo bandhigo sida wacyigelinta ama ololayaasha uga qayb qaataan iyo siday iskuullada uga hadli lahaayeen sidaasaad ku dhiirigelisaana Ah, wallaahi waxaanu siinaa tababarkan waxaan u qabanaa marka ugu horeysa waxaan aasisay theoric ahaan baan u siinaa een, cashara ahaan baan u siinaa bil baan waxaan u siinaa isagoo casharaa marka labaad waxaan u bilownaa inuu qofku eh, toos training u qaato ama tababarkii caadi u qaato isagoo fahansan wixii wuxuu yahay Een, marka ugu horeysa qofku intuusan gelin waxaanu sii dhisnaa saan horey kugu soo sheegay een, self confidence and self image oo ah kalsoonida sawirka uu naftiisa ka haysto iyo kalsoonida uu naftiisa ku qabo labadaa qofku hadduu dhiso eh, waxyaabahan kale oo dhan waxay noqonayaan sahalo sidaan u tababarnaan oo inoo fududaanaysa Ah, sidoo kale cabdulaahi khadar maxamed waxa uu dhigtaa xarunta lagu dhiirigeliya dhallinyarada waxauna iga sheekeynayaa waxyaabaha uu dhigto iyo waxa uu ka faa'iideey waxyaalaha een, naftaydii oo hoos ugu dhacday qawad aan naftii qawday oo iga gaadhay xitaa inaan tahribo oo badahaas ku biimeeyo waxyaalahaas dhan baa igu sabaabay inaan aado balsbiika kusoo biiro oo aan noqdo qof adag oo bulsho qancan kara ama fikirkiisa la qaybsan kara ama wata wax la qaybsan kara oo mis hadalka iman karo oo dad qancin karo oo wax la qaybsan karo oo mar walba oo ag taagan oo macquul ah markii hore maxaa dhib kugu ahaa intaad halka soo gelin ka hore aada dareemaysa inag marka hore waxaan dareemayay halka intaan soo gelin in aan laba qof aan ka hor haddaan ka hor hadlo aan dhidiidayey wadna gariir naxadin een, hadalkaygu googo-aya baqdin badan oo igu jirtay oo adkaysan aan baqayey waan ka baqayey in aan imaado dadka hortooda Waa gartay waxyaabihii een, kuugu xiisaha badnaa kalsoonida nafta iyo hadalka goobaha dadweynaha isugu yimid aad diganaysa maxaad waxaad ka xusuusato oo aad aadka markii hore aad la yaabi jirtay maxaa ka mid ah markaad halka timid iyo ka hor waxaan la yaabi jiray qofka awoodda sii- awoodda siisay in intaas dad leeg kumanaan qof khudbad ka horjeediyo oo maanta qofka iska xarwanay halkaa marba dhinacu iska eegayo markii qofka halkaa dadkii la sheekeysanayo aniguna aan la yaabi jiray oo aan odhan jiray war qofkan mid dadka kaba baqahayn wala hor hortaagan yahay taas aniga aan maskaxdeeda aan geli jirin laakiin markaan imid dadka hortoodii waxaan ogaaday waxaanu inaysan yi- ay tahay naftaada oo aadan kalsooni ku qaban oo aadan qof is-ictiraafsan hayn naftaada oo hoos iska hoos dhac ku- ee, ku jirtay laakiin iminka hor- een, sare kac ku yimi oo aad tahay qof adag oo bulsho qancin kara dadkaana aad la mid noqon karto nasre yuusuf sulub waxay ka mid tahay hablaha dhigta xarunta lagu dhiirigeliya dhallinyarada tababar lagu siiyo dhallinyarada gobolka sool ku dhaqan tababarkaasoo faa'iido badan aanu ka faa'iidnay aqoontiisa oo ku jirto aan bulshadiisa deeqsiin karin aqoontiisa markaasaan aqoonteeda ugu soo bandhigi lahayn bulshadeeda ayaana loo tababaray marka waxaa mar walba mahad la ilaahay marka koowaad marka labaad waxaa mahad la tababare isxaaq cabdi cawke saas oo kale waxay ahayd waxay igu qaadatay markii aan tababarkan qaadanayo waqti dheer waayo waxaa toddoba cisho keliya ayaa kalsoonideeda la dhisayay kalsoonideeda alxamdulilahi rabbilcaalamiin markaan dhisay tababar aad iyo aad fara badan ayaan qaatay hadda waxaan ahay qoftee bulshadeeda wax la qaybsan karta afkaarteeda iyo fikirkeeda soo bandhigi karta waxaan ahaa qoftee bulshadeeda qayb ka qaadan karta oo usoo bandhigi karta laakiin awal waxaan ahaa qof aqoontii haysa laakiin la fadhida oo aan soo gudbin karin bulshadeeda oo waayo waxaa sababaysay dee cabsi igu jirta waayo waxaan dareemi jiray haddaan bulshada soo dhex istaago wadna qaraac fara badan inaan dhidido inaan indhaha siin kari waayo bulshadasaan wax ugu sheegi lahaa ama ardadayda igala midkaa laakiin hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan haystaa awood aad iyo aad u fara badan oo aan kusoo bandhigi karo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad iyo aad baan haddar u wanaagsanahay waanan u mahad celinayaa tababarahayga qaaliga ah ee iyo suurtageliya inaan bulshadayda waax ka qaato oo aan soo dhex istaago
dhegaystayaal warbixintaas uu magaalada laascaanood inooga soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol waxay gebagabo u ahayd barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurkood kala seexateen oo aad maalin walba oo axad ah ka dhegaysataan la-anta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intan toddobaadka soo socda ku kulmeen waxaan kaga tegaynaa barnaamijkan sidaas iyo ismaqal dambe
weli waxaad la socotaana barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciilo barnaamijkaas haddaan dib in yar ugu laabto een, wiilka ku jiray wuxuu yiri een, waxaan aad ula yaabi jiray nin intaasoo dada hortaagan oo maanta oo dhan iska daasha daashoonayo oon wax uun cabsiya aan ku jirnay hadlaaya Een, markaad horta dad hortaagantaa ood hadlayso wax sahlan maaha aad iyo laakiin aad.
haddana haddaad barato oo haddaba mikrofonkaasaad fadhida bal maalintii kugu horreysay maanta qiyaas Dee intoo waxaa lagu dhacaysa.
ole markii ugu hore waxaan xasuustaa maalintii ugu horreysan kamarada hor istaago Ah, kamaradii waan soo dhaqaaqay marka waxaan doonayay warbixin inaan xidhitaan u sameeyo hay Een, waxaan filaya laba kun iyo lixdii meelahaas ay ahayd marka waxaa dhacday markaasaa hor istaagay kamaradii aan eegay aan sidhi hadalkii dhe kamaradii waxaan ka dhex arkay dadkii daawanayay waxaas tiri marka intaasoo dadaad hortaagantaa hadalkaa kugu dhega deednaha waxaan arkay khaladaad aan samaynayo tusaale ahaan dee waxaad sonaysa haddaad khaldantid intaasoo qof baa kula yaabay hadda xaaladii caadiga ahayd baad ka baxday xisaab kalaad gashay xisaab kalaga maskaxda markaa xaga ku mashquulsho waxaad ku khasbantahay markaa inaad khaldantid aad iyo aad laakiin markaad barato inaad dadka soo hor istaagto oo lagu baro shuruucdoo dhan tusaale oo kale waxyaabaha hadda inta badan dadka soomaalida markay meelaha ka qudbaynayaan lagu arko ama xoogaa dhaliilaha loogu jeediyo waxaa ka mid a qof dhan oo intaasoo boqol oo qof ama dad fara badan hortaagan oo maanta dhan warqad ku foorara halka markaad wadamada kala fiiriso ay soo qaadanayaan een, qodob qodob intay usoo qaataan qodobkii bay fiirinayaan maanta ismaaciil farjar iyo caasho barnaamijkii dhalinyarada wadoo kale way ka hadlayaan marka dadkii bay ku- waa inaad dadkii ku jeesataa oo dadkii aad- aad la hadlaysa waa inaad fiirisaa oo maanta oo dhan uu jira een, xiriir ka dhexeeya adigii iyo dadkii aad la hadlaysay ama dhinaca kale laakiin markaad iyadoo maanta oo dhan waraaq ku foorarto aad ummadna hortaagantaha balqiyaas aadid ama dhinaca kale qof dhanoo isna hadlaya oo aan isna soo qoran waxa uu ka hadlayay oo markuu ay waqtiga uu ka dhammaado uu soo xasuusanaa wixii uu dhihi lahaa oo dhan Mow- mawduucyadii marka inta u waxa- muhiimsanaya waxaan uga jeeday een, eh, dadku in badan way jecel yihiin inay si xirfadaysan uga hor hadlaan dadka kale tusaale ahaan wadamadan galbeedkan joogno in badan dugsiyadaa lagu dhigaa in qofka la baro habka waaba fasalo dhan oo la qaato habka dadka in loo sida hadlo.
dadka loo hor istaago oo loo hadlo la barto marka waa waxay ka mid tahay waxyaabaha la barto maadooyinka la bartay la bartay ay qayb ka yihiin ha laakiin aad bay ugu yar tahay jaamacadaha soomaalidoo kale waa waxyaabaa ka dhiman aad dareemaysid ardayda inaan loo tababar waxa laga yaaba arday dhan oo ka baxay jaamacaddii masters degree ama ama bachelor degree dhameeyey oo laga yaabo inaanu haysan awooddii ama kartidii inta uu do- dad soo hor istaago waa suuragal iminka xiliyadan dambe waxa aada loo soo badiyay maya marka loo baahdo oo dadku ay ku talagalaan in loo diyaariyo mustaqbalka iyo inay dad ka hor hadlaan marka loo baahdaa lagu dari doonaa Aad iyo aad, aad maadooyinka iyo- la aad dhigi iyo aad.
doono waxaad la socotaana barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ma haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa waddankan maraykanka ka soconaya ciyaaraha koobka ameerika oo u dabaaldegaya sanadkiisii boqolaad iyadoo wadamada ay isku arkeen waddanka u s a oo martigelinaya ayaa la kulmay waddanka colombia oo gruubka ee ay ku wada jiraan laba gool waxba colombia ayaa ku awood roonaatay kulankaasi waxa uu dhacay jimcihii waxaana labada gool u kala dheliyey hams rodriguez oo rigoora ahaa iyo christian zabata oo gool kale u dhaliyey xulka dalka colombia costa rica ayaa waxa ay la ciyaartay xulka baragway maalintii shalay oo afarta bisha ay ku beegneed waxaanay ku kala baxeen goolo la-aan bareejo ah isla shalay waxaa ciyaaray xulka haiti ayaa waxa uu la dheelay xulka beru waxaana ay ku kala baxeen gool iyo waxba oo xulka beru ay ku awood roonaadeen gruubka b ay ku wada jiraan waxaa u dhalay goolka keliya ee halkaasi laga dhaliyey oo beru uu u dhaliyey ciyaaryahan jose paulo goriero daqiiqadii kow iyo lixdanaad haiti wax goola halkaa kama aysan dhalinin brazil ayaa la ciyaartay xulka ecuador brazil oo ay ka maqan yihiin ciyaaryahanada neymar kaka iyo ravinia ayaa waxaa la sheegayaa in ay isku diyaarinayso in dunga kooxdiisa brazil sanadkan ay wacdar ka dhigto koobkani iyo koobka kale ee ay ciyaari doonaan agastada soo socota ee koobka rio de janeira lagu qabanayo ee olombikada ayaa brazil waxa ay bareejo hadda la gashay ecuador oo goolo la-aana ciyaartu ay ku dhammaatay gruubka c waxaa ku wada jira jamaica iyo venezuela oo maanta dheeli doona mexico iyo uruguay ayaa sidoo kale wada ciyaari doona maalinta brita ayaa kulan xiiso badan la dheeli doona oo kooxaha argentina iyo jili ay wada ciyaari doonaan kulan la wada sugayo labadan kooxood waxaa lagu xasuustaa inay ahaayeen kooxihii markaasi ciyaartii ugu dambeysay ee coba america finaalahiisii ku ciyaaray waddanka jili markaas oo rigoorooyin ay ku adkaatay xulka waddanka jili iyadoo taa ay jirto ayaa dhinaca kale waxaa soconaya in wadamadaasi ay isku diyaarinayaan sidii ay ciyaaro wanaagsan usoo bandhigi lahaayeen waddankasna uu doonayo in koobka uu ku guuleysto haddii dhinaca iyo tenniska ayna aadnana waddankaasi faransiiska waxaa ka soconaya koobka french open waxaana finaalaha dhinaca gabdhaha isugu yimid kooxda gabadha waddanka spain ka socota ee garbin maguraza iyadoo isla mar ahaantasina la ciyaartay gabadha kale ee maraykanka ee serena williams garbian ayaa waxa ay kaga adkaatay serena williams dhibco gaaraya toddoba shan iyo lix iyo afar taasoo ka dhigaysa in serena williams ay ku guuldaraysato koobkaasi falanahana ay ku guuleysato gabadha waddanka spain ka socota labaatan jirka dalka spain waxay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay oo is- oo markaasi ku guuleysata koobka waddankaasi faransiiska ka soconayay ee tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii iyadoo serena williams oo markeeda laba iyo labaatanaad rajeynaysa inay ku guuleysato halkaasi taako loo dhigay dhinaca iyo feerkana weli waxa ay dadku ka tacsiideynayaan geeridii ku timid maxamed cali oo caan ku ahaa feerka dhowr madax ayaa ka tacsiideysay oo uu ku jiro madaxweynaha maraykanka barack obama dhegeystayaal xubinta cayaaraha halkaa aynoo joogto
mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha caashag dhinacii gebagabada ayuuna usii dhownaya idaacadda Haye.
hees dabacsanayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa hawaa heestal kudhageedu yahay laab dooxantay waxaa wadajir ugu luuqeynaya labada fanaane saafi ducaale iyo axmed inshaar cabdi olol
codkaasina wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caasha cudiyaano ismaaciil xuseen farshar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.